idaadaniyadsood koomuujiinta dursinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo idaadaniyadsood koomuujiinta dursin qorshihi dawladda waaye intii oo dadka dhibaatada loogu dulqaada wadooyin la furo si oo oo loo keeno gargaar oo loo keeno marka hadda insha allah qorshe dhowaa jiro oo wadooyinka lagu furayo oo dadkana lagu badbaadinayo labadaba waayo labadaba qorshe ay hadla wadaa degmooyinta isku furmaan sadabadhawi dinsar isku furmaan bardhayd iyo dinsar isku furmaan waajid iyo dinsar isku furmaan kornyol iyo dinsar isku furmaan marka qorshe dawladda ay wada waayo oo degmooyinka isku furmaan waxay oo gudood oo ku jiro looga bixi waay ilmo iyo hooyooyin ayaa ayaa u geeriyooday haddana waa lahildarin intii oo hadda keldana ayaa kasii badan waayahay tirada dadka u geeriyooda iyo iminka dadka la liita maxaa nooga sheegi kartaa ilaa shan aroor oo kale waay hadda mw waqti dhow ahay raashin keentay oo adiga ilmaha yaryarka ah iyo hooyooyinka adiga intii ilmaha oo markaas gacantooda gaartay hadda waa waa iska ilaanin laakiin waa